ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي تضبية طبناد من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين waxaan maraynay hijratu lmuslimiina ila almadiina hijroodkii muslimiintu ay hijroodeen una hijroodeen madiinatu lmunawara magaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam walamaa rajaca alansaaru ansaari markay u noqdeen ila almadiinati magaalada madiina dahara baynahum dhexdooda waxaa daahiray al-islaamu islaamnimadii baa dhexdooda ka daahiray agtara wax ka badnaan badan min almarati aluulaa maradii hore islaamnimadii baa daahirtay dhexdooday ka daahirtay agtara wax ka badnaan badan min almarati min duhuuri almarati aluulaa maradii hore daahiriddeedii in ka badan ayaa islaamnimadii ay ka daahirtay macnaha weeyaan ayb oo waxa weeyaan aad baa islaamnimadii uga daahirta halkaas waa madiina amaa rasuulullaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisu fasdaaduu waxay siyaadsadeen iyagu adan fasdaada waxaa ku ziyaaday calayhim dushooda adan dhibtii baa ku siyaaday adal mushrikiin gaalada dhibtoodii baa ku korodhay lamaa samicuu gaaladu markay maqleen annahu nebigu xaalafa inuu gacansaar la yeeshay la xulufoobay qowman qoom inuu ula xulufoobay calayhim gaaladaas dushooda oo qolo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam oo macnaha ay isku hiilinayaan markii sidaa gaaladu ay maqleen waxay maqleen in macnaha dadyow kale nebiga soo raacayaan markaasay ciriiri badan iyo cunaqabatayn badan saareen asxaabtii dhibaato iyo cay aysan awal samayn jirin bay sameeyeen dayib maalmo badan oo markaa aan hijrada la ogolaan baa sidaa lagu jiray kabacdina hijradaa la ogolaan doonaa fa amara wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam nebigu jamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood bilhijrati inay u hijroodaan ila almadiinati madiine meesha la yidhaahdo fa saaruu waxay ahaadeen yatasallaluuna kuwa dusdusaya yaa khiifata qurayshin quraysh ka baqideed darteed an tamnacahum inay quraysh ka mancido inay hijroodaan oo ay dhahaan magaalada lagama bixi karo markaasay si dhuuma dhuumasho ah yatasallaluun waa maxay waa dusdusid haa qofka uu saas u sii si aan la arkayn u duso weeyaan ayib fii aakhiri suurati nuur kelimadaani ku jidhay waayo ya haa marka fiiri waxa weeyaan sidaas baa dhacday qof kasta oo muhaajiroo hijrooda qarsoodiba ku baxay ilaa cumar binu khadaab mooyaane cumar binu khadaab markuu inuu hijroodo damcay seeftiisibuu garba tabsaday qaansadiisiiyo qowskiisibuu qaatay leebabkiisibuu soo qaatay bir kale oo canaze la yidhaahdo halkan soo gashada hubabka la isticmaalo o dhan wey dhinac kasta qofka hadda wax kaga xihan yihiin maarata waagaa kuwaas ahaa kacbadii buu soo aaday oo odayaashii dhooban yihiin markaasuu toddoba jeer inta dawaafay oo maqaamu ibraahim gadaashiisa laba ragcadood ku tukaday oo jameecadoodii koox sida hadda xalqada u fadhinoo kale koox koox isku waraysaan kacbada waxay leedahay meel madaaf oo lagu dawaafo sagxada sidaasay u fariistaan ilaa hadda cilmiga iyo khayrkaa lala fariistaa waagaasna niman balaayaabaa joogo gaalo ah markaasuu inta u yimid wuxuu yidhi shaahatil wujuuh wujuuh wejigiin gubay baan dhihi karnaa soomaaliga waaye wuxuu yidhi ninkii raba hooyadii inay gablanto xaaskiisuna garoobowdo ilmihiisuna agoon noqdo hay soo dabagala maanta yaa fal yalqani waraa haadal waadi toggaas ha igu yimaado halkaasaan ka baxayaa sayid cali wuxuu yidhi hal qofa ma raacin kaasoo u dhaqaaq ma fahant daxlaanigaa soo raraya siira nabawiya buu leey kitaaba la yidhahda ayib haddaba ka soco waa awalu man qofkii ugu horreeyey oo kharaja baxay markii la hijroonayey abu salamata ayuu ahaa almaqzuumiy abu salama almaqzuumi ayuu ahaa zawju ummi salama gabadhii ummu salame la dhihi jiray zawjkeediiyo ninkeediina ahaa wa macahu waxaa maciisa ahaa zawjuhu xaaskiis wa kaana qowmuhu aqoonkeedu waxay ahaayeen gabadhan manacuuhaa kuwa ka ka manciyey manacuuhaa kuwa ka manciyey minhu isaga waaye ayib sidaasaa dhacday waxaa la leeyahay subax kasta aroortii intay bannaanka maka u soo baxdo iyadoo ooyeysa bay soo bixi jirtay hal sano ismama ay raacin baa la leeyahay nin tolkeedaa markii dambe u qalbi jiricsanaadayoo war miskiintan muydna u naxan yidhiyo ilmaheediina waa laga reebtay iyadiina waa ooyeysaa sawjkeedii ma joogo ee zawjkeedii iyo ilmaheedii isku khaali yeelay ilaa isagii baa tagay oo carruurtiina la tegay neef geelay fuushay halkaasi soo raqaba madiinay u soo bacdo hal qof lama socon baa layidhi tanciim markay marayso meesha cumrada laga xirta ah oo ugu dhow ardulxilliga cuhmaan binu dalxa alxajabi ninkii caanka ahaa ninkaas halkaa kula kinanto markaas mushrig ahaa markaasuu ilaa madiine kaxeeyey quba meeshii la dhihayey markii la marayo madiina dhinaceedaha buu yidhi haadaa zawji kuwa kaa ninkaadii iyo meeshaa u socto weligay ninka fiican ma arag bay tiriyo ninkaas soo kaxeeyey markuu i arkay wuxuu yidhi xaggee u socotaa zawjkaygii baan u socdaa cidma kula socotaa mada ilaahay mooyaane iyo wiilkan yaroo aan xambaarsanahay kaa tegi maayo buu yidhi neefkii geelaaba hoggaanka qabto waay raaca meel markaan degno ilaa meesha muddo badan toban beri baa ku dhowaad baa loo socdaaye oo ii arrumo neefka geelaa fariisiyo gadaal buu isagu u istaagi jiray ilaa aan ka degayo ma fiirsan jirin qofkaan dumarkaadoo ka degaysa koow markaan deguu ii imaan jiray ratiguu kicinayey neefka geelah alaabta kaleu ka dhigayey geed halkaanu ku xihay geed kaloo xaggaasu isna inta tago ninkaani jiibsanayay welina maadi islaamnimo ma qaadan dumarka iyo cawraadka oday waxaan dhaha lama raacaynin bal arag dhaqankaas markii galabtaan carraab inuu yimaadaa ratigo neefka geelo fariisiyaa fuul bay dhaha markaan gurada fuulo buu hoggaanka u qabanay sidaasaan ku nimid bay tiri ayib halkaasay hawshu ahayd xataa saaruu ilaa ay ka ahaadeen mise meel baan ka booday waxa weeyaan walaakinahum iyagu adlaquuha gabadha waa iska sii daayeen bacdu mar intaa dabadeed falaxiqat waxay haleeshay bihi zawjkeedii watataabaca almuhaajiruuna muhaajiriinta waa isdabagalgaleen firaaran cararid bidiinihim ay la cararayaan liyatamakanuu say u makansadaan min cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa alladii ilaahaasoo imtasaja uu dheehay xubbuhu jacaylkiisu bilaxmihim uu dheehay hilibkooda iyo wadamihim dhiiggooda allihii jacaylka ay jecel yihiin wax kaloo u dhadhamaya ma leh uu dheehay dhiiggooda iyo dhuuxooda iyo hilibkooda xataa saaruu ilaa ay ka ahaadeen laa yacba'uuna kuwo aan u aabayeelayn bimufaaraqati awdaanihim wadammadoodii faariqidooda iyo welibticaadi ka fogaansho aan u aabayeelayn can aabbaa'ihim aabbayaashood ay ka tagaan ragga hijroonaya maadaama intuu daa'imsan yahay fii daalika arrinkaas rida allaahi ilaahay ridihiisa wa rasuulihi wa ridaa rasuulih mar hadday hawsha u socdaan rido ilaahay iyo rido rasuul lagu helayo aabbayaashii iyo waalid inay ka tagaan dhulkay yaqaaneen inay ka tagaan ma kala jecla ha ilaahay diintiisa bay la tageen la carareen ilaa halkan waxaa la yidhi ma tukanaysaan towxiidka kuma dhawaaqaysaan waa la dhibaateey walam yabqa ma baaqi noqon bimakata magaalada makaad minhum saxaabadii ilaa abuubakrin iyo wacaliyun iyo wa suhaybun iyo wa zaydu bnu xaarisata rag waaweyn afartaa nin baa haray iyo waqaliiluuna kuwa yar oo min almustadcafiina kuwii la taagdaraysanayay aladiina kuwaasoo lam tumakinhum aysan u suurtogelin xaaluhum xaalkoodu min alhijrati inay hijroodaan ilaa qof kasta iskama safri kare dadka duruufta u diiday inay safraan ee mustadcafiinta ee aan waxba haysan kuwaasi meeshii bay ku hareen afartan saxaabina waa hareen suhayb baa ka mid ahaa suhayb waa inagii hadda ka hor mar soo tilmaanay mise tafsiirkaad meeshaan kusoo tilmaannay waxay ahayd markaan soo maraynay wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah marka diintu waa ku wada socotaaye suhayb markood inuu hijroodo baa nebiguna markaa madiinu jiray calayhi salaatu wasalaam gaaladii waxay dhaheen quraysheed ee makaa joogay adoo cayraa noo timid xoolo badan baa tabcatay hadda waxaa rabtaa inaa xoolahaadii iyo waxaa ka tabcatay waddanka inaad la tagto ma dhacayso suhayb wuxuu yidhi haddaan xoolahaygii idin siiyo waddadayda ma ii bannaynaysaan ma iga hor wareegaysaan haabay dhaheen waa idiin yeelay buu yidhi halkaasi ku jiraa kala baxa iga wareega waa iyadoo xagga markuu tegey la dhahayo rabiixa suhayb waa ribixday waa liibaantay faa'iidahash aayaddan waa iyada la yidhi ay ku soo degtay waa min annaasi suurat lbaqara laba boqol toddoba aayadda ah waa min annaasi man yashrii nafsahu ibtiqaa'a mardaat illah wey qaala wuxuu yidhi marka sidaasaa dhacday wuxuu yidhi waqad araada wuxuu doonay abubakrin alhijrata isna inuu hijroodo hijradu waa qaxid inuu ka tago meesha faqaala lahu calayhi الsalaatu wasalaam nebigaa wuxuu ku yidhi calaa rislika tartiibtaada ta'anigaada kaadsinyahaada sug fa innii arjuu waxaan rajaynayaa anoo nebi moxameda an yu'dana lii anigana in la ii idno oo la ii oggolaado inaan meeshaan iskaga tago faqaala abuu bakar baa wuxuu yidhi wahal tarjuu ma rajaynaysaa daalika arrinkaa biabii ant idan alla aabbahay ha lagugu furtee ma rajaaba qabtaa inaan meeshaan nebi allow adna ka hijrootid qaala wuxuu yidhi nacam haa fa xabasa abuu bakar wuxuu xabisay nafsahu naftiisuba ku dul xabisay calaa rasuulillaahi nebi moxamed dushiisa sala allahu calay wasalam liyasxabahu sow ula saaxiiba abuubakar hu oo nebiga ah nebiga su u raaco buu markaa isagoo rabay inuu hadda baxo buu nebiga inuu raaco awgeed uu la joogay oo sidaa sameeyey wa calafa wuxuu calfiyey calaf waxaa la yihahda waa la bartaadda waaye wa calafa wuxuu calfiyey raaxilatayni laba halaad oo kaana taa ahaa cindahu abuubakar agtiisa abuubakar wuxuu calfiyey waraqa samur geedka samurka la yidhahdo caleentiisa buu calfinayey oo daajinayey isticdaadan diyaargarow darteed lidaalika hijroobiddaas inay isagay nebigu labada neefo geel ah kala raacaan oo ku hijroodaan darteed buu calfinayey weliba muddo badan buu calfintaa weli oo halkaas uu daajinayey waxaana calafkaa siinayay samuradaas de waa geedka abqadiisa iyo caleentiisay adaa garanaysa ama quracdhe ama mid kala dheh daadhirta kala taqaanay daaru nadwati nadwada iyo shirka daarteedii daaru nadwa waaye wax nadwe la yidhaahdo wey daartaas waa daartii qusay bini kilaab xajarul aswadka dhinaciisa bay ku aadanta waxaa jidhay xilli masjid xaraamka ee kacbada aanba fogeyn xilli aan fogeyn oo dowladdaanba hadda jidha meesha joogta ay joogtay afarta madhab baa waxay kale lahaayeen afar rugni macnaa afar meelood oo imaamu shaaficiya imaamka meel buu istaagaya dadka ka tujinaya xanafiyada meel xambaliyada meel maalikiyada meel markii dambe waa la mideeyey hal imaam iyo hal nadam baa laga dhigay laakiin arrin jidhay bay ahaydoo maadaama masaa'il ku kala duwan yihiin madaahibtu xilligaas qaab noocaasaa jira qoloba markayda salaada gasho tilmaanta hadda markuu bixinaya kitaabkan ku soo daray wuxuu yidhi maqaamul xanafiga ee hadda jira ba yidhi waa markuu kitaabka qorayay dhinaceeda bay ahayd daartu albaab masaa'il ka u furan bay lahayd waa lagu tashan jiray quraysh go-aan ma soo saari jirin ilaa halkaa waa inuu ka soo baxo golaha talada iyo goobta talada halkaas ka soo baxaysa waa qaab uun maaragtay go-aan gaarida oo sida ragga shuurada iyo baarlamaanada hadda wax loola baxo kale nin aan reer quraysheed ahaynna taladaas kama qayb qaadan jirin oo carabta kale ah kow ilaa inuu afartan sano gaaro mooyaane ninka quraysheed maya isaga waa iska imaan karaa hawshu markay halkaa marayso amaa quraysh fa kaanuu waxay ahaayeen kaannahum waaba iyagoo usiibuu lagu asiibay bimasi shaydaani shaydaan taabashadiis xiina daraqa markuu garaacay masaamicahum maqalyaalkooda mubaayacatul ansaari ansaar inay la mubaayacoodeen lahu nebiga cala dawdi difaacidna kula mubaayacoodeen canhu nebiga ay difaacaan xata almowti ilaa dhimashada yaa waxay maqleen nebi moxamed qolow mubaayaco la gashay inay difaacayaan ilaa ay naftu ka baxayso iyadoo noolol ku jidho inaysan nebiga hiilkiisa ka baxayn markaasay xanaaqeen bimasi shaydaan baa lagu taabto waa maxay furkay xooreen sii dad la derderay oo kale u qaadan waayey y oo la dhex derderay waxyaala ku kaceen shaydaan derderay oo kaley noqdeen faijtamaca ru'asaa'uhum madaxdoodii baa kulmay quraysh wa qaadatuhum hogaamiyaashoodii baa kulmay fii daari nadwati bay ku kulmeen wahiya daartaasina daaru qusayi bini kilaab weeye allatii taasoo kaanad ah kaanad qurayshun ay ahaan jirtay laa taqdii amran amar midaan goyn ilaa fiiha daartaa dhexdeeda mooyaane yatashaawaruuna xaalay tashanayaan ka tashanayaan maa yasnacuuna waxay ka samaynayaan fii amri rasuulillahi nebi moxamed amarkiisa sala allahu calayh wasalam xiina khaafuuhu markay ka baqeen nimanbaa dhimasho kula mubaayacooday wade waabana soo weerarayaa weeye marka maxaan samaynaa uma haddeer aan go-aan gaarno saan iskaga celin lahayn weeye faqaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi oo minhum ka mid a shir baa la qabtay nukhrijuhu waxaanu ka saaraynaa min ardinaa dhulka yaga waa ka saaraynaa kayna sariixa minhu saan uga raaxaysanno ilaa mubaayacadan markii hore waa iyagii nimankii aan saarahay cinda aljamrati alcaqaba cinda alcaqaba waa iyadii mubaayacaadkaasi arrimaha xogtooda la helada halkaas lagu galay casharkeenna inuu ku dambeeyey hore marka waxay dheheen ninkan waa ka saaraynaa dalkeena saan uga raaxaysanno hana dhaafo isagu fa rufida waa lagu gacan sayray haada ra'yu ra'yigaas rufida waa maxay waa la rafdi waa la diiday wey rufida haada ra'yu ra'yigan waa laga hor yimi taageero ma helin cid u codaysa yaa waa la waayey li'annahum qaaluu waxay dhaheen dadka ka hor yimid oo taxliilinaya arrinta waxay dhaheen idaa kharaja markuu baxo kii ra'yiga soo jeeshay maha dadkii kala hadlaya idaa kharaja markuu baxo nebigu ijtamacad waxaa soo ururaysa xowlahu hareerihiisa aljumuucu jamacyaal meele ka yimid waa limaa shay dartii yaroonuha ay ku arkayaanoo min xalaawati min xalaawati mandiqihi hadalkiisa macaankiisa ah iyo wa cuduubati lafdihi ereyadiisa lafdiga yaa macaankooda ah waa isku mid labadan labada jumlo waa isku macni yaa mandiqiisa hadalkiisa iyo ereyada ku hadlaba ninkan waa macaan yihin ummadow u yeeranayaa ummadahaasaa hal mar soo buuxinaya agtiisa wa qaala aakharu nin kale wuxuu yidhi hayaa tala kala haya arrintaa waxay noqotay arrinaan la qaadan karin ninka kama saari karna darkeen maxaa la hayaa wax tala ah ilaa haddaan dalka ka saarno ciidamooba dibadda ku tabcanayaa wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi nuuhiquhu muyuu idiin qoray mise nuwathiquhu waanu xiraynaa wanaxbisuhu waanu xabisaynaa ninkaan waa xirxiraynaa waana xabisaynaa xataa yudrikahu ilaa uu ka soo haleelo isaga maakii adraka haleelay ashucaraa'a gabyaashii qablahu ka horreeyey kaasoo minal mowti dhimashaa intee gabyaabaa jirad oo wax la yimid oo gabayadooda wax akhrin jirad oo wada dhintay ninkan kolle marbuu dhimanaya waa xirxiraynaa meesha aan ku xirxirnay ilaa uu ku dhinto gabyayaashii horeba wixii dilay ay dilaan casraa'iilkii mowdka u yimaado halkaasaan ku xiraynaa fa rufida haada ra'yu ra'yigaasna waa waa waa waa laga hor yimid waa lagu gacan sayray waa la rafdiyey waa waa la diiday wey ka saabiqihi sidii hadda ra'yiga ka horreeyeyba loo diiday maa la fahmi ra'yiga hadda ka horreeyey sidii loo diiday kana waa la diiday raggii taxliilinayaa diidaya ninka soo jeesha mooyaane suurtagal maha la yidhi arrintaan oo maxaa dhacay liannahum qaaluu waxay dhaheen kuwa ra'yiga diiday ina alkhabara warku laa yalbathu ka nagaan mayo an yabluqa inuu gaaro yaa inaan inaan ninkan meel ku xabisnay warkaasi ka nagaan mayo inuu haddiiba gaaro ansaarahu taageerayaashiis kuwa u nusraynaya wa naxnu anaguna adra annaas dadka kuwa ugu ogaal badan baa nahay biman dal- dadka dakhala galay fii diini diintiis waxaan xog ka haynaa dadka diintiisa galay oo maxaa lagu yaqaanaa xaysu meelo yufadiluunahu nebiga ay ka fadli badnaysiinayaan calal aabbaa'i aabbayaashii dhalay iyo wal- wal abnaa'i wiilashooda xog baan waxaan ka haynaa dadka raaca aabbayaashood iyo wiilashooda nebigay ka jecel yihiin hadday maqlaan meel baa lagu xabiso dhaqdhaqaaqii baa loo diiday kuwaasayna meelaan ka galna helaynin ra'yiga ma shaqaynayaa linaga daaye ya waidamkuru bika aladiina kafaruu liyahbutuuk aw yaqtuluuk aw yakhrujuuk waa saddexdii bal fiiri halkaa marka hawsha maraso faidaa samicuu daalika markay maqlaan dadka raacayay in meel aan ku xirnay jaa-uu way imaanayaan litakliisihi fakintiisa wa rubbamaa waxaana laga yaabaa jarra inuu soo jiido haadaa arrinkaas markay yimaadaan iyo xidhiddaan xirnay min alxarbi dagaal calaynaa dushayada ahaada dagaal oo calaynaa dusheeda lala dagaalo maa inuu soo jiido naxnu hanagu fii qinanka kaaftoon aan kaga suganna canhu xaggiisa dagaal aan ka maarmi karno dagaal aan ka maagan karno yaa in ay arrintaan noo soo jiiddaa laga yaabaa waxaas waa laga baaqsan karay hadda dhahan moogta fii qinan canu dagaal aan ka baaqsan karno yaa bay arrintaasi keeni kadha hadda si kale aan waxu maarayno dagaal aan ka baaqsan karno intuu imaan lahaa qaabkaan uga baaqsan lahayn hadda aan samayno ma xirxiri karna ninkaan gaaladu dhib badan ah wa qaala wuxuu yidhi lahum raggii shirka fadhiyey daaqiyatuhum koodii daaqiyada ahaa shaydaankoodii waa hadda odayg weynaa waa la yaqaan ninkan waa abujahl yaa abujahal weeye abujahal baa wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe naqtulhu waanu dilaynaa ninka waanu dilaynaa weliba arrintu waxay ahayd shaydaan baa inta yimid oo oday reer najdiya isku soo shabbahay oo yidhi warbaltalada maxaa meesha ku haysaan oo nin haybad le iska soo dhigo soo fadhiistay baa meeshii waxaa dhacday inuu taladii la gorfeeyo oo dhaho ra'yigan ma soconayo kana socon mayo hadba tala keeno ilaa shaydaanku waa cadowgi ambiyada iyo mu'miniinta daaqiyadu wuxuu yidhi bal naqtul waa dilaynaa waa goho wal namnac diidneen bani abihi aabbihiis wiilashow dhalay maxay ka dhigantay ilma adeertii reer tolkiis waxaanu u diidaynaa min alakhdi inay qaataan biha'rihi aargoosashadiis intaan dilno baa weliba si aan dekana noo raacin samaynaynaa oo maxay ah naaqudu waxaan ka soo qabanaynaa binu min kulli qabiilatin qabiilo kasta shaabban nin dhallinyaray ah jaldan xoog badan kuwaasoo yajtamicuuna soo urura amaama daarihi daartiisa horteeda qabaa'ilkan keenaynaa nin reerba hal nin ka keenaan len xoog miran guriga nebi maxamed joogo hortiisaan soo dhoobayna fa idaa kharaja markuu soo baxo darabuuhu raggaa meesha lasoo dhoobaa garaacaya darbata rajulin waaxidin hal nin ku dhufashadii oo kale weliba raggu boqol weeye raggu waa boqol nin boqol nin oo nin boqoys laga keeni weye ninba jifi isku mar ha ku dhuftaan boqol nin markay hal nin dileen qabiilka qoyska nebigu ka dhashay reer bani haashim boqol qabiil dekano uma wada raaci karaan boqol reerood lama colloobi karaan dekanana uma wada raaci karaan fayatafaraqu damuhu dhiiggiisaa wuxuu yidhi wuxuu ku kala tegayaa fi lqawaa'ili ninka yaa dilay boqol qabiil baa loo haystaa iyo ku dhowaad walaa yaqdiru banu cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf mag awoodayaan calaa xarbi qurayshin kullihim reer quraysheedoo dhan inay la dagaalaan quraysh oo dhan baana boqol nin laga soo xula bal yardoona waxay ku raali noqonayaanoo sandullo khasab ugu yihiin bidiyati mag inay qaataan mag bay qaadanayaan mag bay qaadanayaan fa aqaruu waxay hoosta ka xariiqeen dadkii daaru nadwa fadhiyay haada ra'yi ra'yigan dambe taas weeyaan oo go-aanay dheheen taas baa inoo go-aana bay dheheen markaasaa haddee abujahal baa sheekadan soo jeedshay shaydaankiina wuxuu yidhi alra'yu ra'yuk fikraddu waa taas xaalku waa saas wey mid kale ma jiro aa waa u tasdiiqiyey waa u saxiixa waa la soo dhoobay meesha haadaa makruhum buu yidhi kaasi horta waa hagardaamadooda iyo makrigoodii ay ku tashadeen walaakine iraadatullaahi ilaahay doonidiisu fowqa kulli iraada doonid kasta oo binu aadan isku dayo iraadada binu aadanka waxaa ka sarraysa iraadada ilaahay iraadatullaahi waa hadal weyn fowqa kulli iraada iraadoo dhan taasaa ka sarraysa ilaahay muxuu yidhi wayamkuruuna waa makri samaynayeen hadda inay xaaladda socotaanna loo ka dhigaya mudaarica sida loo soo dhigay xikaayatulxaalka wayamkuru llaahu ilaahayna waa u makri samaynay wallaahuna khayru lmaakiriin bal qola makri samaynayso ciday u samaynayaan ilaahay og yahay garan mayaan war ilahay baa idinla soo cidna wax kama qarsan ka dhaan waa balaayo ilaa waxa weye cid ay makriga u samaynayaan waa nebi maxamed ilaahay baana soo dirsaday yaa wallaahu khayru lmaakiriin faaclama ilaahay wuxuu ogeysiiyey nebiyahu nebigiisa bimaaba ogeysiiyey dabbarahu ay maamuleen waxay kala dabirayaan soo ma maqashaan dabbarahu ay dabireen alacdaawu cadowyadu fii sirihim sirtoodii daarunadwa nebiga waa loo sheegay wa amarahu wuxuu amray ilaahay nebiga bilixaaqi inuu haleelo bidaari hijrati daartii daaru hijradiisa ahay ka baxdaa la yidhi meesha gurigaadaa la hordhooban yahay boqol nin bidaarin daar inuu haleeloo daartaasoo fiihaa dhexdeeda yanshurul islaamu islaamku faafi doono daarta u hijroon doonti baa islaamku ka soo faafi doonaa ka bax meeshaan baa layidhi jibriil baa loo soo diraa layidhi caawa waxaa la yidhi gogashaada ha seexan makrigaasaa jire sayid cali baa nebigu u yeeray halkaan hurday seexoo yidhi go-ii ama macaws wixii la yidhaha burdadiina nebiga lagu yaqaanay midabkeedana sayid cali baa la saaray seexaa la yidhi adiga waxba ku soo gaari mayaan nebigu maraduu ku seexan jiray wey iyaguna guriga dariishadiisa hadba saa uga fiirinayaan mise maradii nebiga waa muuqataa qof baa hurda aroortii markuu soo baxo waxay rabaan inay boqolka nin hal mar ku dhuftaan sayid cali baa wuxuu ahaa naftiisa ilaahay raalligalayntiisa qof u gaday kii u horreeyey oo nebi maxamed naftiisa ku difaacay calayhi salaatu wasalaam aclabi baa soo raraya tafsiirkiisa tafsiiru aclabi baa jira moogta albaabkay dhoobnaayeen baa nebigu ka soo baxay iligagii baa la indha tira qofna waa arki waayo markuu sii marayo ciidsaa inta ugu seegshay yaa gacanta ku haysa isagoo yaasiin akhriyey ilaa fa akhshaynaahum fahum laa yubsiruun waa gaaladee markaasaa nebigu dhex mara calayhi salaatu wasalaam waaye markay hawshu halkaa marayso bidaarin yantashiru fiiha alislaamu oo wayakuunu fiihaa daartaasoo dhexdeeda uu noqonayo wayakuunu u ahaanayo fiihaa daarta dhexdeeda lirasuulillahi nebiga sal alla ly slm waxa u ahaanaya hadduu halkaa tago alcizatu sharaf iyo walmanacatu difaac dad difaacana waa helin oo mancinaya sharafna halkaas baa ku soo baxaysa wa haadaa kani min alxikmati xaalow ka ahaaday xikmad bimakaanin cadiimin makaan weyn buu kani ku sugan yahay oo kee ah fa innahu shaaniye low intashara alislaamu islaamku hadduu ka faafi lahaa bimakata magaalada maka markii horeba ay qaadan lahaayeen laqaala almubqiduuna kuwa islaamka u caraysan waxay dhihi lahaayeen inna qurayshan reer quraysheed baa araaduu waxay doonayaan mulkal carabi carab boqortooyadeeda inay hoggaansadaan facamaduu waxay quraysh u qasdeen ilaa shaksin qof oo minhum ka mid ay noo soo caleemo saareen waxay dhihi haddii marka hore islaamnimada maka ka fidi lahay quraysh baa rabta carab inay hogaamiso nin iyagaabay soo caleemo saareen nebi bay noogu sheegeen wa awcazuu ilayhi waxayna amreen ninkaas an yaddaciya inuu sheegto haadihi dacwaa sheegashada nebinimada ah saasay ku doodi lahayn dadka diinta ka hor imaanaya xataa takuuna ilaahay quraysh ka noqoto wasiilatan gaarid linayli ma'aaribihim danahooda inay gaaraan danahooda inay ku gaaraan bay rabaan ninkaan nebinimay noogu sheegayaan waynay rabaan boqortooyada carbeed inay ku haysaan waa kaan dadkii ka dhashay iyo qoyskiisii iyo magaaladiisi baa laga taageersan yahay saasay dhihi lahayn saa ilaahay xikmaddiisa waa bimakaanin cadiimine meeshuu nebigu ka dhashay oo qoyskii waaba ka hor yimaadeen walaakinahum kaanuu dadkii qoyskiisa ah waxayba noqdeen reer quraysheed lahu nebiga acdaaa cadowyaal aliddaaa dardaran yaa adag weeyaan adag cadow adag bayba noqdeen waayo ayib sidaasay noqdeen cadowga cadow daran bayba noqdeenba kuwaasi waa kuwaas aadowhu nebigu waaba dhibeen shadiidal adaa dhibtii ugu darnayd xataa khtaara allahu ilaah ilaahay u doortay lahu nebiga mufaaraqata bilaadihim magaalooyinkoodiiba inuu uga tago iyo weel bucda inuu ka fogaado canhum qoysku ka dhashayba waaba ka qaxa calayhi salaatu wasalaam hijrat lmustafaa haddii lagu yidhi nabigaa tagay say iskuu xigaan ciwaanadu fahan qur-aanka suuradihiisu iyo aayaadkiisa iyo nidaamka munaasabaad baa ka wada dhexeeya cajiiba moogta siiradu waa saax nebiga hijradiisa waa ta calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu baxay baa la yidhi magaalada makaad bisha rabiiculawal bilowgeeda magaalada madiinaad buu galay laba iyo tobankii rabiiculawal intuu maka iyo madiine dhex socday mada intuu maka joogo diinta uy ku degaysay oo nebi laga dhigay saddex iyo toban sanay ahaayeen ayib nebiga markuu hijroonayo oo dambe iyo markii saxaabadii hore hijroodeen laba bilood iyo bar baa udhexaysaa la yidhi haddaba soo raac halkan fatawajaha nebigu waa jihaysay markii la yidhi war meesha iskaga bax min saacati isla saacaddiisiiba ilaa sadiiqihi saaxiibkiisa abibakrin hadduu guriga ka soo baxay gaaladiina iyagoo aan u jeedinba intuu qur-aan akhrisay ilaahay soo dhaafshay abibakar buu soo raashay ilaa waa isaga yidhi isug idan baan rajaynayaa radia allahu canhu wa aclamhu wuxuu u sheegay ana allaha ilaahay qad adina lahu inuu u ogolaaday fi lhijrati inuu hijroodo fasa'alahu abubakar baa wuxuu weydiisay assuxbata inuu la saaxiibo raaco aanku raaca nebi allow ii ogolowbay il haddaan loo ogolan iskama tegi kare faqaala nebi wuxuu yidhi nacam haye uma carada calayhi wuxuu u bandhigay abubakar calayhi nebiga ixdaa raaxilatayhi labadiisii neefo geela midkood allatayni labadaasoo kaanataa ahaaye ahaayeen mucaddatayni kuwa loo darbay lidaalika hijrada y hijradaas arrinkaa hijrada tegiddaa loo darbay fajahazahumaa axaha aljihaazi humaa buu idin qora soo maa fajahazaahumaa fajahazaahumaa axaba aljihaazi buu kana qoraya caaishana waxay tidhi fahajaznaahumaa waan diyaarinay nebiga iyo abubakar axaha aljihaazi qababaalin iyo diyaargarayntii ugu degdega badnayd oo yaa wax diyaarinaya waa abubakar iyo caaisho iyo asma oo ina ina abubakar ah waaye waa la qababaali wey deed qofka safraya wax lala diyaariyo wax lala xirxiro wax lala nidaamiyo weeyaan sidaasi markay dhacday wa sunicat waxaa loo sameeyey lahumaa abubakar iyo nebiga sufratun zaad oo fii jiraabin oli ku jiro oli sufra waa maxay dacaam safar baa lahay dacaam safar cunada musaafirku qaato sahayd iyo zaadka ah ayaa loo diyaariyey marka tani dhibma lahaa fajahazaahumaa wuu qababaaliyey labadoodii axafa aljihaazi wey qababaalintan ugu daran haddaba saa idiin qoray laakiin cibaaraadka kale ah ka sii waadixsan faqadacad waxay goysay asmaa'u bintu abibakar radia allaahu canhaa nidaaqahaa dhexirkeedii xarigay dumarku dhexda ku xirtaan bay kala goysay warabadad wuxuu ku xidhay bihi xariggii calaa familjiraabi oliga kolayga afkiisa dee midna iyadaa afkaa lagu xira waaye wasta'jaraa nebigaiyo abubakr waxay kirayseen cabdallaahi binu urayqid ninkaa waa la bartaa cabdullaahi bnu urayqid ninkii haddii lagu yaraado su-aasha la weydiiyey siirada war ninkay kirayseen sheeg nebiga abubakr waa kan magaciisu waan ramadaanka soo dhawey ayagay siirada isweydiin jireen oo min bani diil bini bakrin reer bani diil bini bakar weeyaan ninkaas wakaana haadiyan nin hogaame wuxuu ahaa hanuuniye maahiran xariif ah dhulka yaqaan waxaa jira qof haddaa raacday waddooyin dheerdheer ku marinaya iyo qof dhulka inta yaqaan halkaan karina inta kaarida haddiiba meesha u socotay ku geynaya ninkaana waxay rabaan dhul yaqaanka inay kaxaystaan wa huwa hadda ninkaasina calaa diini kufaari qurayshin quraysh diintoodii buu haystay markaas waxa weeyaan waa lala tacamulay isagoo aan iimaan lahayn fa aaminaahu nebiga iyo abubakar way aamineen hu ninkaas waa la aaminay ninkan marka cabdullaahi bin la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa cabdullaahi bna urayqid urayqid labadii neefu geela inta loo dhiibay waxaa la yidhi saddex beri kabacdi noo keen inta gaalidu meelaha orordayaanoo raadkaygaysan raacina na araga saddex beri kabacdi god baan gelaynaa godkaan noogu keen godka waa inoo soo socda waa la aaminay wuu fuliyey isaguna ammaanadii wadafacaa ilayhi ninkan waxay u dhiibeen raaxilatayhima labadooda neefo geela ahaa wa waacdaahu waxay u yabooheen oo kula ballameen weeye waacdaahu waxay kula ballameen qaara thawrin godka la yidhaahdo qaaru thawr oo bacda alaaa layaalin saddex beri kabacdi inuu ugu keeno laba kilomitr baa awel maka u jira laakiin hadda makow ka mid noqdo jabalunuur waayo kanodamamayahaydhib waxa weeyaan qaaru thawr weeyaan sidaasaa hawsha ku socotay haddaba fiiri gabadhan asmaa waxaa qabay zubayr binu cawaam waa hore dadkii islaamay bay ahayd waxaa la leeyahay toddoba-iyo toban qof markay islaameen bayana soo islaamtay madiinay aaday iyadoo xaamilo ah waxay uurkeeda waday cabdullaahi binu zubayr qubo marka la marayo bay halkaa ku umusho ilmihii koowaadoo loo dhalay saxaabada muhaajiriinta madiina kaasuu ahaa cabdullaahi binu zubayr daatu nidaaqeyn baa loo baxsheeda waxaa loogu baxshay cunadii safarka markay nebiga abubakar u samayso aabbaheeda markay hijrada damceen ay madiine u socdeen ayay intay kala jeexday dhexirkeedii oo wixii ku xidhoo kala weeday oo khimaarkeedii u dildilaacisay bay midna ku xidhay raashinkii kee kalena iyadaa dhexe ku xidhatay daatu nidaaqeyn baa la dhihi jiray waagii dambe indhahaa ka dhacay way dhimatay boqol sanay jidha cumrigeedu markii ay dhimanayso gabadha cajaa'ibkaabi ah ayib soo raac marka uma faaraqa rasuulu calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed wuxuu ka tegey abaabakar buu faaruqay wa wacadahu wuxuuna kula ballamay almuqaabalata inay iskugu yimaadaan leylan hameen khaarija maka xilli hameena duleedka magaalada bannaanka abuubakar oo halkaasaa noo ballana muqaabala waa isku imaatin ismuqaabalayn wa kaanat haadihi leylatu hameenkaasi waxay ahayd hiya iyadu leylata isticdaadi qurayshin quraysh diyaargarowgeeda hameenkeeda maxay u diyaargaroobayeen litanfiidi maa shay inay fuliyaan aqaruu calayhi yaa ay go-aansadeen oo hoosta ka xariiqdeen daaronadu wixii ka dhacay waa garanaysaa weli boqolkii ninba habeenkaan nebigu leeyahay halkaan iskugu nimaano baxayaa nebi abubakar go-aankii quraysheedna gurigii bay taagan yihin waxay rabaan ilaa sheekada hadda kaa kala dheeranaysa waa isla saacaddii wey wax moogta waxaa iyaga u go-aansan inay fuliyaan waxay ku shireen go-aankii ka soo baxay boqolkii nin inay disho nebigu fajtamacuu quraysh waa soo urureen xowla baabi daari daarta albaabkeedii dhinaciis walaxaa rasuulullaahi nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam daakhilahu gudaha uu ku jiro daarta falamaa jaa'a markuu yimid miicaadu lkhuruuji bixidda wakhtigeedii amara nebigu wuxuu amray ibna camihi waa qisada intaan hormariyey ina adeerkii caliyan radia allahu canhu bilmabiiti inuu ku hoydo makaanahu booska nebigu jiifay kay laa yaqaca shaku shakiisousan ugu dhicin fii wujuudi nebiga joogiddiisa athnaa'a alleyli hameenka dhexdiisa saan looga shakin haddii maradii iyo wixii la arki waayo iyo meesha in qof hurdo iyo saan looga shakin adugu meeshaan ii jiibsa weeyaan fa innahum gaaladu kaanuu waxay ahaayeen yuradiduuna anadara eegmada kuwa ku celceliya min shuquuqilbaabi albaabka dildilaaciisa bay hadba ka fiirinayaan liyaclamuu inay ogaadaan wujuudahu joogidiisa weli waa jifaa wa kaas waa muuqdaa waxaasay ku hayaan uma sajaa caliyan cali buu nebigu huwiyey biburdihi macawistiisii ama go-isii waa maradaa midabka lahoo waqaraja cala alqowmi nebigu qoomkiiba ku soo baxay walxal huwa nebigu yaqra'u akhrinayo wajacalnaa min bayni aydiihim suddan iyo sadanba saddan wa min khalfihim saddan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun faalqa allahu ilaahay baa ku tuuray annawma hurdo calayhim gaaladii dushooda markuu nebigu qur-aanka iyo wardiga akhris xataa lam yarahu axadun ilaa an midna ka arag markuu dhex marayo walam yazal kama zuulin calayhi salaatu wasalaam nebigu saa'iran inuu soconaayo xataa taqaabala ilaa uu qaabilay maca sidiiqi radiallahu canhu abubakr sidiiq ilaa iska heleen waa sii socday wasaaraa labadoodii waa socdeen xataa balaqaa ay ka gaareen qaara thawrin goodkii thawr la dhihi jiray fakhtafayaa fiihi kaasay ku qarsoonaadeen kaasay macnaha isku qariyeen wey waxaa garanaysaa buurtani waa buur dheer qaaru thawr tog goodkuna dhaladeeda kusii yaalla waxaa garanaysaa gaaladu raadinta ay raadinayeen nebiga iyo abuubakar meel kasta inay mareen oo dhagax kasta rogeen haddayba doox oo dhan ka waayeen oo tog oo dhan ka waayeen oo guri oo dhan ka waayeen ilaahay buuraha dhaladooda godadkii ah ay ka raadinayaan waa gaaraynaa haba ka hor dhici amal mushrikuuna gaaladii falamaa calimuu markay ogaadeen bifasaadi makrihi makrigoodu inuu fasaaday fasaadku waa maxay waxay ku tashadeen inaan waxba ka shaqaynayn nebigu joogin wa annahum iyagu inamaa baatuu inay meesha iskaga hoydeen dhaxanta ku laysa yaxrisuuna iyagoo ilaashanaya caliya bna abi aalib ninka ilaashanaya lama raba inay cali dilaan inuu cali noqdo markay arkeen laa maxamed bin cabdillaah inuusan ahayn haajat waxaa kacday cawaadifuhum dareennadoodii xanaaq alla waxaa maantao dhan meesha waar ku ardeynaysa haddaa weydo waa dareen baa galay fa arsalu dalaba waxay direen raadin dalab waa maxay dad wax doonaya min kulli jiha meel kasta xagga u yaac xagga u yaac xagga u yaac xagga ka raadsi wajacaluu waxay u yeeleen aljawaa-isa abaalmarinyaal liman yaatii qofkii la yimaada bimuxamedin nebi moxamed ow yadul calayhi ama meeshuu joogo dadka soo tusa waa shaqada gaalada qofkii hebel soo qabta ama hebel dila ama hebel war ka keena waxay waxaas le hadday doona hadha waxay waxa waa uga baxayaan wuxu waa gaaleen yaa waxay dhahay abaalmarinow leeyahay waqad wasaluu waxay gaareen fii dalabihim raadidoodii meel kasta markay ka waayeen ilaa daalika alqaari godka ay isagaa alladii kaasoo fiihi dhexdiisa uu ku jiro dalabatum waxay raadinayeen yay raadinayeen dee nebiga abubakar cidday doonayeen godkay ku jidhay bay dul yimaadeen baxaysu meeloo low nadara axaduhum midkood hadduu fiirsho taxta qadamayhi labadiisa gomadood hoostooda la nadarahumaa abubakar iyo nebiga waa arki lahaa nebiga abubakar waa arki lahaa hadday hoos fiirin lahaayeen xataa abkaa ilaa ooyey xataa abkaa daalika ilaahkaa iska ohiyey abaabakrin abaabakr baa iska ohiyey nebigu u baqaya hadogow faqaala lahu calayh salaa slam wuxuu yidhi laa taxzan ha tiiraanyoon in allaha macna nin baa hadda kitaab qoray la yihahdo laa taxzan in allaha macna laa taxzan in allaha macna waa iyada la leeyahay maxaa u malaynaysaa labo bithnayni allaahu haaliثuhuma laba ilaahay saddex ku yahay maxaa u malaynaysa yaa ilaahay baa u gargaaraya wax gaaraya ma leh markaasaa dee ilaahay laba qoley baa lasoo dirayoo caaraa meeshii waxay ka dhigtay meelaan weligeed la marin oo kale laba qoleyba meesha iska taagtaagan iyana waa la arko war meeshaan waxaa la yidhi goormaha raad ugu dambeysay waa kaas kaasay iskaga noqdeen waa noqdeen markay noqdeen fa acma allaahu ilaahay baa tiray absaaraalmushrikiina gaalada aragyadoodii xataa ilaa indhaha ilaahay baa maamule haddii inaysan wax arag la qadaro kaba arki mayaan isagoo qofku indhahii toosha saa u shidayo oo wax raadinayo wax baarbaarayo baan la tusayn ilaa haddii la qadaro inaysan waba waxba arki mayaan indhihii baa la qabtay xataa lam yaxin ilaa aysan ka ahaanin yaa lam yaxin aysan u dhowaanin liaxadin mid oo minhum ka mid ah iltifaatatun milicsi ilaa daalika alqaari toggaas uu milicsado ilaahaysan uga dhowaan ninna godkii ma milicsanba bal saara wuxuu ahaaday acda alacdaa'i cadowyada kii ugu cadowsanaa umayatu bnu khalaf yabcudu ama yubacidu lahum yaa kii fogaysta ikhtifaa'a almadluubayni labadii la raadinayay inay ku qarsoon yihiin fii midli hada alqaari godkan oo kale wuu isagii baaba ninkii ugu cadowsana wuxuu leeyahay mar dhici kadho hal godkan ina kaleyna naga keena ikhtifaa'a almadluubayn labadii la dalbayey ku qarsoonaantooda fii midli hada alqaari godkan oo kale inay ku jiraan suurtagal maaho yabcud waa fogeysa baciid arrin arrin la baciidsada soo lama dhaho arrin la fogeysa macnaha yaa saasuu lahaa fa aqaamaa waa ku nagaaday nebiga abuubakar fiihi halkaas godkaa alaaa layaalin qaaru xiro maha ogaada waa qaaru hawr qaaru xira waa kii suuratu iqra' bilowgeeda kusoo degay qaaru xira halkaasay ku nagaayeen waayo saddex beri xataa yanqadica dalabu ilaa ay kuwii wax doondoonaya go-eenoo waxba soo waayeen baadidoon haddii la soo waayo wa kaana wuxuu ahaa yabiitu midow seexdo cindahum agtooda oo la baryo yaa cabdullaahi binu abi bakar asmadii haddeer bay isku hooyo yihiin asma binta abi bakar iyo cabdullaahi waa isku hooy cabdullaahi baa la hoyda wa huwa cabdullaahi waa reere diinta usoo khidmeeyey reer abubakr sidiiq moogta a waxa weeyaan afar is dhashay oo saxaabo ah abubakar aabbihiis waa saxaabi abubakar waa saxaabi wiilkou dhalay ama gabadhou dhalay waa saxaabi kay sii dhaleen waa saxaabi ya horta intaa waa waa waa la hubaa waa garta wahuwa cabdulaahigu shaabun waa nin dhalinyaraya haqif haqifun oo dhug badan walaqinun oo fahmo badan xariif ma taqaanaa ya weeyaan fayudliju waa guurayn jiray min cindahumaa agtooda min cindihimaa agtooda bisaxarin aroor hore caawa dhinto la joogo oo aroor hore xilliga dadku hurdada ugu badan tahay oo salaada subaxbaar ka hor ah markaasuu ka soo guuraynayaa fa yasbixu wuxuu waa beriisanayaa maca qurayshin reer quraysheed bimakata magaalada maka ka baa'itin bihaa sidii nin xalay meesha ku hoydo kale adoo hadda halka caawa aa ka tagto xilli dambe oo magaalo aad u socotay gobollada dhinacyada naga ah mid ka mida salaada subax ka hor aa gashay subaxii dee nin magaalada uhoydo kale aa ka dhiganta waxba lagaama garanayo ilaa goor waxaa timid cajiibe ka baa'itin bihaa sidii nin ku baryey makoo kalea moodaa falaa yasmacu ma maqli jirin maantao dhan magaalada la joogaa a imra'an qof amran maya amran amar yukaadaani loogu dhagar samaynayo bihi amarkaba nebiga iyo abubakar loogu dhagar samaynayo ilaa wacaahu waa soo xafidi jiray sheekadooda iyo sirahooda buu soo ogaan jiray xataa ya'tiyahumaa ilaa ula yimaado bikhabari daalika kaa warkiisa oo nebiga iyo u keeno abubakar xiina yakhtalidu dalaamu mugdigu markuu isku darsamo habeenkiina mataqaanaa fiid hore imaan mayo xilliga mugdigaadoo lasoo xerooday wuu iska dhaqaajinayaa hameennibuu u tegayaa halkaaya makuu ka imaanayaa buurtiibuu korayaa godkiibuu ugu tegayaa wixii maanta magaalada ka jiray xogtiibuu siinaya birusubaan aroortii intaa magaalada toosin buu imaanaya nin magaalada ku hoyday baa moodaa kabaa'itin bihaa wa kaana wuxuu ahaa nin kalena baro caamir binu fuhayra nin la dhihi jiray iyo ruuxu mid ku soo soofiya calayhimaa kusoo caraabiya calayhimaa nebiga abubakar dushooda biqidcatin gobol oo min qanamin ari ah kaasoo yarcahaa uu ilaalin jiray waa reer abubakar arigoodii ari ou ilaalin jiray ninkaana ilaaliya caamir binu fayra baro ari ou ilaalin jiraybuu galabtii nebiga iyo godkay ku jiraan soo dulmarinaya xiina tadhabu markay tagto saacatun qayb oo min alcishaa'i cishaha ah habeennimo fiid dhexe markay tahay buu ariga halkan soo marinaya maxaa ujeedku weeye wayaqduu bihaa ariga uu soo jarmaadinaya calayhimaa dushooda aroori horena ariga ka soo soofiyo buu godkii soo marinaya oo maxay tahy arigaana caana laga maalaya habeenkii iyo subxii wakaa nafaqadood wixii ma garanaysaa horeo loo diyaashay mooyaane fa idaa kharaja markuu ka baxo min cindihimaa agtooda cabdullaahi cabdullaahi oo xalay la hoyday waa in abubakar oo guureeyey markuu ka tago nebiga iyo abubakar tabica aharahu raadkiisii magaalada aaday waxaa soo raacaya caamirun caamir baa soo la soo raacaya bilqanami ariga kay laa yadhara saysan u daahirin liqadamayhi labadiisa gomadood aharun raad ninkii xali guureeyo halkaan maray arigii baa saaka waddadu maray lagu soo soofinaya bes nin baa halkaan maray iyo dad baa la raadinaya qof baa xalay maray mid baa saaka soo maray ma taal arigaana marna qarinaya marna qarinaya khalaas heerka saxaabadu dee marayaan waxaana sirdoon iyo iskuurad u baxshan waxba maaha waxay og yihiin male dee saxaabada iyo s- wax gaari kala male khidadooda ma fahanta walaman qadaca dalabu dalabkii iyo doondoonkii markuu go-ay waa la daal kharajaa markaasay bixeen markii la daalada waa la iska baxaya meeshii ciidamadii gadaal bay u noqdeen nebi abubakar baa baxay bacda an jaa'ahumaa intuu u yimid addaliilu dalyaqaankii yaa qof daliilaan rabnaa soo maaha culimmada qaarka yaa qof daliil ah iyo qof murshid ah iyo qof ma garanaysaa waacid ah qof daliil ah daliilkii baa u yimid biraaxilatayni buu ula yimid subaxa alaain subaxii saddexaad waa xilligii lala ballamay wasaaraa abubakar iyo nebi waa socdeen yaa mutabiciina mayaan dhahnaa haddii nin kusoo darmaday jamac noqdeen xaalayin kuwa raacaya dariiqa saaxili xeebta xeebta wadda dariiqeeda waddada xeebta ayaa la raacay waa wadda aan laga filayn waaye wa fi dariiqi dariiqi iyadoo lasii marayo abubakar iyo- nebiga iyo abubakar laxiqahum waxaa ka daba yimid daaliban xaalu yahay mid wax doondoonaya oo raba inuu soo qabsado suraaqatu bnu maalik almudlijiyu nin suraaqo binu maalik la dhihi jiro caan ah yaa ninkaasaa ka daba yimid ordaya wa kaana wuxuu ahaa qad ra'aa mid arkay wuxuu arkay ninkaani rusula mushrikii qurayshin quraysh gaaladoodii dadkay soo direen oo yajcaluuna yeelaya fii rasuulillaahi nebi moxamed sala allahu alay slam soo qabashadiisa iyo wa abi bakr radia allahu canhu diyata kulli waaxidin mid kasta magtiisa oo minhumaa ka mid ah mi-atan xaalay magtaasi tahay mi-atan naaqatan xaalay boqol halaa tahay liman qatalahu iyagoo u yeelayaan dadkii hore oo awal baadidoonka ahaa baa waxay dhahayeen ninkii soo qabta ama soo sheega ama soo xira nebiga iyo abubakar beer boqol geela qaar baaba sheegaya siiradan filaya kiiba laba boqoloo geela in laga dhigay xataa markii dambe beer boqol geela baa la siinaya marka raggaasoo awal xogta ka hela oo ka dhegnuugsaday ee wax doondoonaya ma aratay lehleh iyagoo leeyahay ninkii soo qabta geelana waa la jecel yahay hore iyo gadaalba ilaa iminkaba laba boqoloo geela laba ninoo aadan u naxayn oo iska soo qabatay yaa nin ku helaya bay iyaga uga dhignay ee gaalooyinka iyo waxaasna qofka inay xoola dul saaraan m- waa dhacdaa horey bay u jidhay liman qatilo qofkii soo dilo ow asarahu ama soo qafaasha fa baynamaa huwa fii majlisin min majaalisi qowmihi goorow ninkan suraaqaa fadhiyo majlis majaalisi qabiilkiisa ah oo bani mudlij ah qabiilku isagoo fadhiya shir ida aqbala rajulu nin baa soo qaabila oo minhu qabiilka ah xataa qaama calayhim ilaa uu soo dul istaagay raggii shirayey walxal hum qabiilkuna juluusun fadhiyaan faqaala wuxuu yidhi yaa suraaqa waraada suraaqo innii ra'aytu waxaan arkay aanifan goordhow aswidatan bidhaan madowyaal oo bisaaxili xeebta maraya araahaa waxaan u malaynayaa muxamadan wa asxaabahu muxamed iyo kuwii la socday bidhaan baa ii muuqatay walle waxaan u malaynayaa moxamed iyo kuwii la socday facarafa suraaqatu wuxuu ogaaday wuxuu ogaaday annahum madowyadaas la arkay bidhaanta la arkay hum nebiga asxaabtiisa inay yihiin horta waa ogaaday hadduu ogaaday walaakinahu araada wuxuu dabcay waa oday weyne suraaqa an yasniya inuu leexiyo casma mukhbirihi ninkii u warramay go-aankiisa inuu ka leexiyo can dalabihim raadintooda hadduu dhah waa iyagii kanaaba ordaya doonanaya wuxuu rabaa ninkan inuu indha tiro ninkii u warramay go-aankiisuu rabaa inuu ka leexiyo can dalabihim inuu dalbo kuwa ka daba tago nebiga iyo u danayn maya isagaa raba inuu aadee oo geela qaatee kana wuxuu rabaa inuu dhah waxba maadan arag faqaala wuxuu yidhi innaka adigu ra'ayta waxaa aragtay fulaanan wa fulaanan war hebel iyo hebel baa aragtay indalaquu ha- way tageen biacyunina indhaha iyaga haddeer haddeeray halka ma aadeen yabtaquuna xaalay raadinayaan daallatan baadi oo lahum xoolab ka baxsaday dad raadinaya haddeer halka aaday hebel iyo hebel bay ahaayeen kuwaasaa kuu muuqday ma ahe iska fariisaa la yidhi raalli ahaw iska fariiso ninkaasi dee bes haddii la yidhi annagaa ogo halkan wax kalaa joogay khalaas uma labitha isla markii hadduu isna booda waa la garanayaa wuu nagaaday fi lmajlisi meeshii saacatan odaygu cabaar buu sii fadhiyay meesha markii xoogaa arrintii kala degto la la la la ga- ee, maaragtay arrintii la halmaamay wa qaama waa kacay warakiba farasow faraskiisa waa fuulay uma saara waa socday xataa danaa min arasuuli ilaa uu nebiga uga soo dhowaaday sala allahu calay wasalam ilaa tilmaan baa la siiyey meesha laga jire nebigii iyo waman macahu dadkii la socday nin dalyaqaana nebigii abubakar yaa facahurat waxaa la la turunturootay bihi ninkii suraaqa ahaa farasuhu faraskii baa la turunturooday fakhara canhaa waa ka dhaca bal ninka nebi maxamed cirsanay qalbiga ha u xumayn isaga laftiisa ha islaami doone ilaa ragga marka magacooda sheeg haddaa kala taqaan waa kala garanaysaa ninkii soo fiicnaaday kii kale uma rakibahaa haaniyan mar labaad buu fuulo xakamahu u taagay jeedalku ku dhuftay wasaara waa socday xataa saara ilaa u ahaaday yasmacu mid maqlaya qiraa'ata almustafaa nebiga qirada uu akrinaya qur-aanka dhegtiisa ku dhacaysa ku soo dhowaaday wahuwa nebigu laa yaltafit xagga iyo xagga ma fiirinayo ilaahay nebigiisa wa abuubakarna yughiru wuxuu badinayaa aliltifaata milmilicsiga qof baqaya xagga fiiri xagga fiiri xagga fiiri ilaa waan wuxuu arkaa waxaan soo ordaya iyo faraska saas jeenyaha u taagaya iyo ninkaa saa u saaran iyo leebka iyo wax uu wato nin hubaysan weeye ninku marka abubakar nebiga u baqaya hadba saas u fiirinaya waxa gadaal gadaal gadaal bes nebiguna saas u socdaa lig fasaakhat waxaa dhumbatay qaa'imata farasi suraaqata suraaqa faraskiisa labadiisi jeeni oo hore baa waxay galeen fil ardi dhulki xataa balaqataa ilaahay ka gaareen arugbatayni labada low labada jeenyadoo hore yaa baa dhulku liqa faraskii ilaa meeshaas lowyaha faraska meeshaa kala baxa ilaa dhulku dee hoos inta faraska u galay labadii jeeni sidii meel dhiiqa ama maxaa la dhahaa dhaabad ah oo kale bay dhulkii baa liqay fakara canhaa waa ka dhacay ilaa waxaa saaraneed hadduu dhulka galo isaguna dhaladu saaran yahay waa ka finiina uma zajarahaa waa zajriyey canan faraska kac marka la leeyahay xataa nahadad ilaa ay hinqatay kor bay u booday falam takid ma sigin tukhriju inay saadho yadayha labadeeda jeeni xataa sadaca ilaa uu taagmay liatharihimaa raadkoodii labada jeeni gubaarun boor saadicun ku taagmay fi samaa'i ku taagmay cirka boorkaasoo milu duqaani qiic oo kale ah meel gubatay weligaa maarata qiic saa u karaya balaayooyinka meelaha gubtay labadii jeeni meeshay ka soo baxeen wax intaa iska leegoo qiicaba oo boor ah oo qiic oo kale ah baa cirka isku shareeray war cajab badana facalima suraaqatu wuxuu ogaaday anna camalahu shaqadan uu hayo daa'icun mid dhumay inuu yahay sudan bilaash shaqadan ma aflaxayso yidhi shaqadan shaqo hagaagsan maaha hawshaan hawl xal laga gaarayo ma aha shaqaa ku guulaysanaysa hawshaana maaha camalkiisu daayic yaa mid bilaa faa'iida inuu yahay sudan yaa eber ah bilash wa daakhalahu waxaaba galay isagii rucbun cadiimun cabsina waa lagu tuuro ninka fanaadaahumaa wuxuuba ugu dhawaaqay nebigay abubakar bilammaani magangelyo aniga isiiyow yidhi anna nabad baa iga helaysaan nabad baa iga helaysaan fawaqafa alay sl nebigu waa istaagay iyo waman muxu dadkii la socday xataa jaa'ahum ilaahu soo gaaray ninkii waa isdhiibaaday oo yimid marka u yimid wayaquulu suraaqa wuxuu lahaa waqaca fii nafsi waxaa ku wayaquulu suraaqa wuxuu yidhi waa dambe weeye waqaca fii nafsi waxaa ku dhacay xiina laqiitu markaan la kulmay maa laqiitu waxaan la kulmay oo intaasoo jeer faraskii aan ka dhacay an sayadharu inuu daahiri doono an hushaani sayadharu inuu daahiri doono amru rasuulillahi nebi maxamed arrinkiisu sal l slm wale ninkan xaaladiisu waa faafi doontaa faqultu waxaan idhi inna qowmaka tolkaa qad jacaluu fiika waxay dhexdaada yeeleen addiyata mag wa akhbarahumaa labadoodiba wuxuu u sheegay suraaqa bimaa yuriidu waxay ka doonayaan bihimaa labadooda annaasu dadku dadku waxay ka rabaanna waa u sheeg ay la doonayaan wa carada calayhimaa wuxuu u bandhigay azaada waxaan idin siinayaaba yidhi niman soo qaxay baa tihiinoo muddo soo lugeynayay sahay iyo wal mataaca alaab markuu dee isdhiibay oo arkay inuusan waxba ka qaadayn wuxuu yidhi xoogaa sahay ah iyo waxaan idin siinayaa alaab falam ya'khudaa kamay qaadan minhu shay-an waxay dhaheen waxba kaa qaadan mayno bal qaala lahu waxay ku dhaheen akfi cannaa naqari keliya cidna ha noo sheegin ciddii na na soo daba joogta ma arag dheh fasa'alahu suraaqatu suraaqa wuxuu ka codsaday nebiga an yaktuba lahu inuu u qoro kitaaba amni waxaa ii qodaaba yidhi warqad boono ah dikreetay warqad ii qor warqadaan dhaho warqad warqadaasoo ah ninkaa lama taaban karo dowladda aad dee hawshaada ad waa waddanka waa qabsan doontaa sida muuqatee inaa hadhow la raacan baan doonaya fa amara abaabakar ba wuxuu amray inuu u qoro fakataba waa u qora waxaa la leeyahay maya caamir binu fuhayr oo ahaa waxaa garanaysa ragga meesha socda caamir binu fuhayra ninkii cabdullaahi bni ariiqib nebiga iyo abubakar warqadda u qor baa leeyahy abubakar baa hadda qoran laakiin sharaxu leeyahy sawaabku waxa weeye caamir binu fuhayr inuu ahaa ama waa laba riwaayo oo kala duwan wabidaalika sidaas bay inqadad ku dhammaatay haadihi lmushkilatu mushkiladan allatii taasoo adhara allaahu ilaahay uu dahriya fiihaa dhexdeeda cinaayatu ilaahay soo u cinaayeynayo u ilaalinayo birasuulihi nebigiisa sala allahu caleyh wasalam arrintaani halkaasi ku dhammaatay weliba waxaa lagu yidhi waryaa suraaq ka waran xaalkaada markaa hadhow jinjimihii kisra dugaagadaha meelaha ugu jira ninka kisre la yidhaahdo madaxweynaha marka ugu awoodda badan dowladihii jiray ruum iyo furus bay ahayn moogta markaa hadhow gashati ka war soo yidhi ma kisraa binu hurmus soo yidhi nacam soo waaba yaabo waxay dhaheen ninkan waa islaami doonaa jihaad buu geli doonaa weeshaa dadka furan doono ka mid noqon doonaa xilligii sayd cumar bay dhacday sayd cumarna xogtu hayay markii jinjimihii lasoo qaaday hoo qaado yidhi gasho taajkiisina madaxa u saar kisra wixiisa u fiirsada ninku waa islaama saxaabi weynoo jaliila weeye waa ka maalintii gelinka horena iyagoo ku jihaadaya gelinkii dambena iyagoo ka difaacay ka jooga wala halkan dadma marin gadaal u noqod anaa hadir ka imid geel badan boola wa kaana ahlulmadiinati reer madiinaad waxay ahaayeen idaa samicuu markay xiinamaa samicuu markay maqleen bikhuruuji rasuulillahi nebi moxamed soo bixiddii sal alla alay slam iyo wa quduumihii soo geliddiisa calayhim iyagoo u soo gelayo yakhrujuuna kuwa soo baxa ila alxarati shiisha madiina hadday qofkii arkay laba buuroodoo shiilay udhaxaysaa dhagax madow ah waaye buurtaas shiishaasi usoo bixi jireen reer madiina maalin kasta ilaa markay maqleen nebi maxamed baa maka ka soo baxay xad nebigaa lasoo dhoweynayaa calayh salatu wasalaam sidii sama kastaba markuu marayay loo soo dhoweynaya marxaban bika loo lahaa aynu soo marnay xataa yaruddahum ilaa uu ka celiyo dadka halkaa dhooban xarru dahirati duhurka kuleylkiisu maan saakay soo baxayaan ilaa maanta bidhaan baa la fiirinaya bal nebiga iyo dadka la socda markii la waayo duhur ay noqoto kulayl bay ka noqonayaan waa maalin kasta fanqalabuu yooman maalin bay noqdeen bacda an daala intuu dheeraaday intidaaruhum suguud ay sugayeen ay waayeen falamaa ow falamaa awow markii usoo dunmeen ilaa buyuutihim guryahoodii owfaa rajulu nin baa koray oo min yahuudda yahuuddii madiine deganayda calaa udumin derbi udumka waxaa kaloo la yidhaahdaa ma taqaanaa qasriga guriga dee daba khasaan masaajidka dushiisa oo kale ah u dhisan ama xisniga meel qalcad ah dee reer madiinana waa ku badnayd oo difaacyo ku jireenoo qalcadahaasi meelaha koro soomaaliya guryaha inta la dhiso waardiyaha kore meel yara saaran yahay saasoo kale ah ila waxbaa lagala soconaya wixii dhan baa dhaqdhaqaaq oo dhan baa lala soconaya markaasaa nin yahuudiya meesha fuulay isagu nebiga fiirsan mayee liamrin amro yanduru ilayhi uu eeganayay wuxuu fiirsanayo meesha u fuula fabasura wuxuu arkay birasuulillahi nebi moxamed sal alla alay slam nebi moxamed buu arkay iyo war asxaabihi asxaabtiisii yazuulu bihim iyagoo uu iil iilayo asaraabu dhaandabagaalluhu maxaa la dhahaa wirwirka baa iil iilaya qofku markii waxaas wirwirka ah waxaa moodaa inuu licliicayo yudhiruhum mar wuu u mudaahirinaya taaratan mar waa waa arkaysaa wayukfiihim ukhraa mar kalena wuu qarinaya wirwirku waaye waa meel dee waxaa moodaysa biyobiyaado wirwirku oo ma garanaysaa waxaas weeyaan waaye yaxsabuhu dam'aanu maan qofka uman baa biyo mooda yaa xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-an markuu meeshii yimaado halkan biyaha ka muuqda tagna waxba waa ka waadaa meel kale hadday doonto usii wirwiraysa waa waa waxaas wey ayib ayb tanna fabasura birasuuli llah sal sl maadadaas waa fii suurati daha fii suurati daha muuse saamiriya markii laga sheekeynayay nebi muuse iyo waay taasina wata wa fii suurati اlqasas lacalla meel fog bay ka aragtay markii la yidhi nebi muuse oo gabarh walaashiisa id tamshii ama fabasurad bi can junu waaye adugu waa kaasa wahum laa yashcuruun fabasurad bi halkaan fiiri marka faqaala alyahuudiyu yahuudigii markuu arkay dadkaas dhaandabagaaluhu iiliilayo wuxuu yidhi biaclaa sawti codkiisa meesha u dambaysay yaa macshar alcarab war reer carbeedu isago carab ma ahayn haadaa kan ii muuqdaayay jaddukum maxaa dhahaysaa dheeftiinni wey dheef awowha mood waaya ilaa lafduljad uma macnayaal badan buu leeyahay jaddukum ay xadukum dheeftiinni wey alladii dheeftaasoo tan idinkay dheefdiin tahay wey tantadiruuna aad sugayseen maalin kas haddaan u jeedaa qoladaad sugayseen fafaaruu markaasu hal mar ku boodeen saxaabadii iyo reer ansaareed iyo reer madiina ila silaaxi hubkii bay hal mar qaateen hal mar baa la garba tabsaday fatalaqow soo dhoweyn baa la yidhaahda waxay la kulmeen rasuulallahi nebi maxay sal s bidahril-xarati shiisha dusheedii halkaasay kula kulmeen markaasaa dee la soo dhoweynayay waayada addoommadii iyo iyo yana guryaha fuuleen iyo dalacal badri iyo wax kas s soo indherdheer wey waaye waxaan ku darayaa hijrada hijratlambiya baan keenaya afartan sar baan ku darayaa annuzuulu biqubaain quba degiddii la degay wey facadala wuu la iishay nebigu bihim iyagii daatalyamiini jihatalyamiin dhanka midig buu ula leexday xataa nazala bihim ilaa uu la degay fii bani camar bini cawf oo biqubaa'in ah waladii midka xaqaqahu oo hoosta ka xariiqay xaqiijiyey almarxuum alla u naxariisay maxamuud baasha alfalaki hadda ka hor meel baan kusoo marnay bilowga kitaabka sida uu taxqiiqiyey anna daalika kaasi kaana wuxuu fi lyowmi athaanii maalinta quba nebigu degayo ilaa hijradii baan madnaaye maalintii labaad min rabiici alawal maalintii labaad hadday tahay bishu labayo toban weeye moog tahay labayo toban maalintii labaadba xagga ka soo bax maalintii labaad ee min rabiici alawal waa sidii aa u taqaanay waa si kale weeyaan fi lyowmi athaani min rabiici alawal maalintii labaad ee rabiiculawal labaiyo tobankaa ugu taqaana moogta alladii yuwaafiqu ku aadanaa buu yidhi cishriin sebtembar sana situmiya inain wacishriin waxa weeyaan labaatankii setembar lix boqol labaatan iyo laba oo miilaadi ah weeye nebi ciise dabadiis waaye xaggana waa garanaysaa ma xusuusataa nebigu taariikhda uu dhashay markii miilaadiga loo fiirshato waayo shan boqol iyo toddobaatan iyo kow waa kala jir kontan iyo laba sano kontan iyo saddex sano kuusoo baxaysa khalaas ilaa afartan sano isagoo jiraa nebinimada la siiyey saddex iyo toban sanana makoo jooga waa kaa waa intaa wa haadaa kaasina awalu taariikhin taariikhii u horreeyey weeye jadiidin cusub taariikh cusub oo liduhuuriilislaami islaamka daahiridiisa u ahaaday bacda an madlaa calayhi intuu dushiisa ku tegay islaamka alaaa cashrata sanatan saddex iyo toban sano walxaal huwa islaamkuna mudayaqun mid la ciriiriyey oo yahay wahuwa islaamkuna mudayaqun oo yahay mid la ciriiriyey calayhi dushiisa min mushrikii qurayshin quraysh gaaladeeda xaggeeda laga ciriiriyey gaalada ciriiri ay ku haysa warasuulullaahi nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam mamnuucun min alhij min aljahri oo ahaa mid loo diiday inuu la jahro bicibaadati rabbi inuu la jahro cibaadada ilahay gaaladaa diiday ama al'aana iminka faqad awaahu llah ilaahay baa soo dumay huwa iyo wasxaabatahu nebiga iyo saxaabadiis waaya wasaxaabatahu waa ka horan inogow ridwaanullaahi calayhim ilaahay ridihiisu iyaga dushooda ha ahaado waa saxaabade waxa gaalada balaayada iyo kuwa soo baxay oo maanta qaarkood meela ku arkayo saxaabada lacnadayo inkaara ku dhacday baa jira yaa saxaabadii rasuulka ahlubeytkaan jecelno ahlubeyt baan u hiilinaynaa bay leeyihin asxaabtii nebiga bayna dhibaataynayaan ayb taasi wata waa dee meesha quba waa masaajidkii masjid masjidu taqwa baa laga dhisay ya usisa cala taqwa waa kaa lamasjidun usisa cala taqwa biceelal iyo biyo macaan iyo bannaano waaweyn buu leeyahay waa se waa waa cajiib markaa meesha aragta markaasaa bacda an kaanuu intay ahaayeen saxaabadu qaliilan kuwa yar yatakhadafuhum ay dafdafayaan annaasu dadku dadku ay dafdafayaan oo dhibaataynayaan wallahu subxaana wa tacala aclam